subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxa oo lagu dilay guddoomiyihii deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda ayaa xidhay waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo shacabka muqdisho oo walaac ka muujiyay xirnaanshaha waddooyinkaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nabadoon caan aha oo lagu dilay xaafad ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir maamulka jubbaland ayaa taageeray warmurtiyeedkii labiiyo labaatanka bishan ka soo baxay shirka golaha amniga midowda afrika madaxdii hore dalka ayaa lagu eedeeyey in dowlado shisheeye ay u garab siinayaan sidii ay dagaal kaga qarxin lahaayeen caasimadda dalka waxgaradka gobolka banaadir ayaa ku baaqay in hal meel looga soo wada jeesto mucaaradka dhalishan dowladda dhexe xukuumadda soomaaliya ayaa magacowday guddi baaraya rabshadii ka dhacday garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda duleedka magaalada muqdisho iyo dowladda soomaaliya oo adkaysay amniga guud ee caasimadda dalka in ka badan labiyo toban falastiiniyiin ayaa waxyeelo ka soo gaartay kadib weerar ka dhacay israa'il iyo dab khasaare kala duwan geystay oo ay dad ku dhinteen oo ka kacay isbitaal ku yaalla bakteed waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooraroon iminkan iyagii oo fisan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxa oo lagu dilay guddoomiyaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose wararkii u dambeeyey qaraxaasi waxaa faahfaahinaya wariyeyna faysal qosle warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax lagu dilay guddoomiyihii deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaraxan uu ahaa mid xooggan oo gurigiisa loo geliyay guddoomiyaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo waxyeelo kasoo gaartay qaraxaasi uu guddoomiyuhu u geeriyooday guddoomiyaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xasan gucdur waxaana lagu dilay degmada walaweyn oo muddooyinkii dambe uu ku sugnaa guddoomiyaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose warar ayaan ka helayno deegaanka waa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay intaasi ku darayaan in qaraxan uu ahaa mid miino islamarkaana geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa ka dhacay degmada walaweyn ku geeriyooday guddoomiyihii deegaanka leego iyo laba qof oo eheladiisa ahaa guddoomiyihii hore ee deegaanka leego alcadaalo oo idaacadda simbo la hadlay ayaa u xaqiijiyey geerida guddoomiyaha deegaanka leego iyo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxan waxaana uu dhammaan ehelada iyo shacabka deegaanka leego uga tacsiidiyey geerida naxdinta le ee ku timid guddoomiyaha
ninkaas xalibaa muxuu ahay loo geliyey qarax gurigiisa ayaa loo geliyey meel ku dhow ada gurigu iska dheer loo geliyey waxaa ku dhintay asaga nin kalaa ku dhintay laba nin waa ku dhaawacantay ma garat dhaawacaas hadda wax ma ahay dhimashadaas hadda wax geystay hadda ana ilaa hadda muxuu ahay ma sheegi karna al-shabaabna weli ma sheegan marka ma naqaana muxuu ahay ujeedada laga lahaa iyo wax loo geliyay ninkaas ma garat ninka waxaa la yidhaha ninka dhintay waxaa la yidhaha bocdra la yidhaha ma garat waa degmada leego jooga hadda ninkaas maogti meeshuu ka tirsanaa marka muxuu ahay raggii meesha lagu muxuu ahay sii hayo ahay ma garat nin fahmeyna waa sidaan maqalna qarax miino ma garat qarax miino waaye marka gurigii ayay la kacday guriga docdiisa la dhigay guriga docdiisa la dhigay laba nin baa ku dhimatay asaga qabo laba nin waa ku dhaawacantay ma garat labada dhimatay waa muxuu ahay waa nin kale isaga muxuu ahay oo staafkiisana u ahay umalayna waaye ninka kale labada dhaawacantayna waa laba ciidan ma garat labada kale ciidanka xooga dalka ka tirsanaayeen maadaama muxuu ahay ninkan oo nin mas-uul u ahaa maadaama min mas-uul ahaa waa muxuu la joogeen ma garata muxuu meesha iskii qabiilaya ma garata waxaan tacsiidira dhammaan ehelkii uu geeriyooday ka geeriyoodeen iyo gudoomiyaha iyo muxuu ahaa ehelkiisa waxaan u tacsiidiraan dhammaan ehelkii oo dhan ummadda soomaaliyeed meel kasta u joogto waxaan tacsiye u dirayaa dhammaan ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay iyo ehelkiisa oo dhammaan dhammaan tacsiye u dirayaa in ilaahay muxuu ahay ka waraabiyo janay firdowso lillahi wamaa ilayhi raajicuun wuxuu dhintay waqti fiican oo dhintay saddex iyo tobanka muxuu ahay soonka ayuu dhintay wakti fiican uu dhintay nin walba haddii waktigaas uu dhintaa waa alxamdulilah ninkaasna muxuu ahay gacan xaqdaran ayaa dishay allah u naxariisto baaqaasaan u dirayaa muxuu ahay dowladda iyo muxuu ahay iyo ayagana ha ogaadaan ma garata
inta badan qaraxyada ka dhaca deegaanada dhaca gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lala beegsadaa mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada dowladda waxaana jiray in muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen halista lagala kulmayo qaar ka mid a wadooyinka gobolka shabeellaha hoose deegaanada ku yaala dhaca iyadoona la tilmaamayay inay jiraan halis dhowra oo ku aadan in wadooyinka lagu aaseeyey miino
aad buu mahadsan yahay waryahena faysal cabdi faarax oo eegayay qarax xalay ayaa lagu dilay guddoomiyaha deegaanka leega ee gobolka shabeellaha hoose warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nabadoon caan ahaa oo lagu dilay xaafad ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir kooxo ku hubaysan biskoolada ayaa agaarka masjidka turkiga xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxay ku dileen odayo nabadoon ahaa iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday sida caadada ahayd nabadoon kala dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray nabadoon cabdulaahi ciise hilowle waxaana sidoo kale uu ka mid ahaa ergadiisa u xushay xildhibaanada golaha shacabka ee muddoxileyntooda uu dhammaaday dilka nabadoonka ayaa waxa ay dad goobjoogayaal iyo mas-uuliyiin ku sugan degmada kaaraan ee gobolka banaadir ay simbo u xaqiijiyeen inay fuliyeen rag ku hubaystan biskoolada waxaana goobti tegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo eelada marxuumka iyadoona goobtaasi ka qaaday meydka marxuumka ma jira cid weli sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay nabadoonkaasi yeeshee waxaa horey magaalada muqdisho odayaal ka mid a ergada soo xushay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya dil uga dhacaya iyadoo dilkii ugu horreey ugu dambeeyeyna uu ka dhacay sida degmada kaaraan kaasi oo lagu dilay mid ka mid a nabadoonadii soo xulay golaha shacabka baarlamaanka oo muddoxileedkoodu dhammaaday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeysay waxay wajahaysaa xaalad amni darro taasi oo ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inta badanna howlgalla ay ka wadaan waxayna ku guuldaraysteen inay gacanta ku dhigaan kooxaha hubaysan oo inta badan dilka ka geysta gudaha caasimadda dalka dowladda soomaaliya ayaa xirtay waa ciidamada dowladda ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo shacabka muqdisho ayaa walaa xoogan ka muujiyey xirashaha wadooyinkaasi wadooyinka isgoosyada makaal mukarama taramboonka danwadaagta korontada iyo weliba banaadir izobe ayaa la sheegayaa in maanta ay gebi ahaanba ay xiran yihiin sababo aan la shaacin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba gadaadiidka ciidanka ayaa la sheegay in lagu gooyey wadooyinka waaweyn sida makaal mukarama tarabuunka dawadaagaha iyo weliba korontada ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaa la sheegay in shacabka xataa aan loo ogoleyn inay dhex lugeeyaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iskugu goosha xaafadaha kala duwan iyo weliba degmooyinka kala duwan ee magaaladaasi muqdisho ayaa la sheegay in saakay gebi ahaanba xidhnaashadeeda walaa xoogan ka muujinayaan shacabka ku sugan magaalada muqdisho kaasi oo isugu gooshaya sidii ku aadi lahaayeen goobahooda ganacsi qaar ka mid a shacabka muqdisho oo aan si hoose ula xidhiinay ayaa inoo sheegay inay haatan ay logeynayaan luuqyada xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyagoo gebi ahaanba ciidamada dowladda ay sheegeen inay u diideen ku dhexlugeynta wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyagoo aan la sheegin ilaa haatan sababaha rasmiga ayay ciidamada dowladda saaka u xidheen wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in ciidamada dowladda warar hoose ay helen ay sheegayaan in dhaqdhaqaaq ciidan laga cabsi qabo in muqdisho uu ka bilowday iyadoo xalay la sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdeen duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo laga cabsi qabo in muqdisho ciidamo soo baneeya furmaha dagaalka ay maanta muqdisho kusoo wajahan yihiin iyaga kasoo horjeeda muddo kororsiga ay kaga soo horjeedaan maxamed cabdulaahi farmaajo muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa warar aan helnay ay sheegayaan in xaaladda muqdisho ay maanta kacsan tahay waxaana xalay si dhaqdhaaqyo ciidan ah lagu dareemayay xaafadaha waqooyiga magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka cabdicasiis kaaraan halkaas oo ay soo dhaweyn ama ay soo dhowaan ay degeen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed dhaqdhaqaaqyada ciidanka ayaa waxaa ka dambeeyey kadib markii ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya sida la sheegay ee kasoo horjeeda muddo kororsiga isgaareen waqooyiga magaalada muqdisho kuwaas uu ka mid yahay furmaha dagaalka ee goobaha shabeellaha dhex taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odoba yuusuf raage ayaa warar tibaaxaya waxay sheegayaan inuu ka baxay ciidanka isagoona kala kulmay taliyaha guutada afraad qeybta toddobiyo labaatanaad korneysanay cabdulle oo hogaamiyahay ciidama si uga laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen ciidamada maanta ciidamadii xalay la sheegay inay kasoo goosteen ama ay kasoo tageen furmaha dagaalo ay kaga difaacayeen ciidamada dowladda al-shabaab weerarka kusoo qaado deegaano duleedka ka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dowladda soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in xalqisadii dhexe ciidamo fara badan ay geysay degmooyinka waqooyi magaalada waa gobolka banaadir dadka degmooyinkaasi ay sheegeen in cabsi xoogan ay soo wajahday wararkan helayno ayaa sheegayay saacadihii soo socda maganta la filayay inay warbaahinta ay la hadlaan saraakiisha hogaaminaysa ciidamada militariga ee taageersan madaxweynaha Soma- oo madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya kuwaasi karsoo horjeeda muddo kordhin loo sameeyey golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtigu dhamaaday toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii taliyaha booliska gobolka banaadir saadiq john oo ciidamo fara badan uu fariisiye ka fa- fariisin ka samaystay xaafadda shirkoole oo ay haatan go'doon ugu jirto taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir kuwaasoo la sheegay inaysan lugta dhigi karin ciidamo ka tirsan gobo- ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ku sugan caasimadda magaalada muqdisho ana maalmihii u dambeeyey dhaqdhaqaaqayaasi ciidan laga dareemayay xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyadoona ilaa haatan cabsi laga qabo in muqdisho ay noqoto goob ay dagaal oo ay u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo maalmihii dambe isku horfadhiyey xaafado kala duwan ee magaalada muqdisho iyadoona si aada isaga soo horjeeda siyaasadda uu wado maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi uu ku doonayo in muqdo kororsi uu ku sameeyo xaaladda muqdisho ayaa ah mid kasii daraysa iyadoo maalmihii u dambeeyay muqdisho ay ka soconayeen kulamo gaargaara kuwaas ay sameynayaan beelaha wadadega magaalada muqdisho kuwaas oo qaarkoodna ay ku taageerayaan xukuumadda fed- waa dowladda federaalk soomaaliya muddo kororsiga loo sameeyey weliba qaar ay ku t- ay ku dhalisan yihiin ama ay ku diidan yihiin hay-adaha do- hay-adaha dowladda oo muddo kororsigooda loo sameeyey waxayna si aada uga soo horjeedaan muddo kororsiga labada sano ee loogu daray hay-adaha kala duwan ee dowladda madaxdii hore ee xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed iyo weliba xildhibaano qaar oo si aada mucaarad u ah dowladda dhexe oo haatan hogaamiya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay si aada u walacsan yihiin muddo kororsigaasi oo kani jabeen qaabka hargelinta hannaanka doorasho ee dalka wararka ay ku deganaayeen magaalada muqdisho ee ahaa in musharaxiin ay u taagan yihiin ayay gebi ahaanba fujisadeen sababan iyo jab ku saleeya oo ahaa in laba sanab kadib ay usan adkeysan karin maxamed cabdulaahi farmaajo inuu sii hayo talada madaxtinimo ee dalka iyadoo xildhibaano qaar iyo weliba mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin qaar ay ku hanjabeen in maxamed cabdulaahi farmaajo kursigaas ku fadhinaya in laga doorto ilaa laga doorto madaxweyne kaloo bedelo afarta soo afarta sano ee soo socota laba sano ka mid ah ayaa waxaa loogu daray maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo laba sano kadib la aadi doono sida ay qorshe uu yahay ah, doorasho ku dhacda waqtigaasi laba sano kadib iyadoona doorasho la sheegay in cod iyo qofa ama qof iyo cod ay ka dhici doonto gudaha soomaaliya oo aan looga baran iyadoo qaar ka mid a siyaasiyiinta si aad ay u dhaliishan yihiin ah qaabka siyaasadda ay u wada dowladda dhexe uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo beesha caalamka ayaa si aada u dhaliishaneed ah wararka ka soo baxayay xarunta waa golaha shacabka ay hay-adaha kala duwan ee muddo kordhin ugu sameeyay iyadoo midooda afrika kulan dhawaana yeesheen ay kaga hadleen xaaladda guud ee soomaaliya ay ku cambaarayeen labiiyo tobankii bishan qaraarkii ay ku kaceen baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo saddex iyo tobanka bishan ay saxiixa uu- uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ah mid aada u cakaran iyadoo laga cabsi qabo welwel siyaasadeed oo kale iyo in xurguf siyaasadeed ay sameeyaan madaxdii hore ee dalkii weliba qaar ka mid a xildhibaano qaar uu doonayo sidii qalalaasi la sheegay in siday uga abuuri lahayn magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxdii hore ee dalka ayaa lagu eedeeyey in dowlado shisheeye ay ku garabsiinayaan sidii dagaal ay kaga qarxin lahaayeen dagaalo sokeeye nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah nabadoonada gobolka banaadir oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu horeen ka hadlay ciidamaha loo soo jeedinaya madaxdii hore ee dowladda federaalk soomaaliya isagoo sheegay inay yihiin s- waddanaystayaal aan rabin dal- dowladnimo iyo qarnimo soomaaliya isagoo sheegay inay u adeegayaan dala gaara iyagoo sh- isagoona tibaaxay in madaxweynayaashii hore dalkii xildhibaano qaar ay doonayaan dantoodana ay ka fiirsanayaan isagoo sheegay in mar kasta ay eeganayaan kursiga ay qaarkood oo aan qaltaagayaan kaarna halda ay ku fadhiyaan wuxuuna ku kala tibaaxay in siyaasiyiinta iyo weliba mas-uuliyiinta qaadacsan siyaasadda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo siyaasadda dowladda dhexe aysan rabin wax dowladnimo ah
beesha caalamku ayadaa isku kaaya haysato horta soomaali isma haysato ayadu ha lagu soo heshiiso laakiin ragga soomaaliyeed ee maanta beesha caalamka u saxartumaya dowladdana caayaya nin dowladdiisa caaya waa nin isagu is caayay marka saasay la mid tahay wax rajaa uu leeyahay male ninkaa waxaa heshiisheeyaha ahayd waxu caayaysaana waa ku garanayaa ka sokeeyahaad caayaysaana waa ku garanayaa marka berrina ayaguna dowlad noqon maayaan madaxna noqon maayaan nimanka mucaaradka ee dowladda caayaya ee beesha caalamka oo maaragta u saxartumaya ee beesha caalamka u basaasaya ayaguna berri wax noqon maayaan magacooda waxa weeye cadyow ama ku cunay ama ku ciideeyi soomaalinimo nina dan kama lahan dalkan iyo diintan iyo dadkan nin walba wuxuu asagu cunaa iyo dan gaaru raadsanaya ma garat marka dowladdu xilli bay qabatay doorashadii lagu gaarsiinayo ninkii calaf alla ugu daraana cuni doona ninkii alla gaarsiiyo ha lagu faylaan leeyahay sidaa horta adeer nin dowladdu uu ka tirsanaa caayay waaniga kuu sheegay wuxuu la mid yahay nin isagu iscaayay marka nin isagu iscaayaya nin isagu iscambaaraynaya maya nin isagoo cadowgiisu dhiibaya su-aal wax looga jawaaba male marka waxaa haboon dadka inta caqliga u saaxiibka ah oo caqli walcidi ah oo dadka wanaagsana oo soomaalinimada iyo islaamnimadu ku dambayso dowladooda ha taageereen labada sanena ma ahan ku darsiye waa doorasho gaarsiin doorasho gaarsiin baa loo socdaa marka doorasho gaarsiinkaas
waxa uu sii hadlay isagoo sii hadlaya nabadoon bedel jaamac ayuu waxauu idin kulul usoo jeediyey madaxda haatan hogaanka ka haysta dowladda federaalka soomaaliya oo ay yihiin xildhibaano qaar iyo madaxda horey soo martay dalka isagoona shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ma- hal meel looga soo horjeesto muca- mucaaradka si aad sida aadka u dhaliishan dowladda dhexe ee soomaaliya isagoona shacabka gaar ahaan gobolka banaadir ka dalbaday in garab istaagaan dowladooda uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona ku tilmaamay in ay yihiin dowladdan dowlad ku tilaabsata horumaro la taaban karo wuxuuna si aada u dhaliilay madaxdii hore ee dalka iyo weliba xildhibaano qaar uu sheegay inay yihiin kuwa doonaya in ay ah, dumiyaan qarannimada iyo midnimada soomaaliya ay ah, soomaaliyana ay dib u celiyaan
waxay u cabaareynayaan raggan siyaasiyiinta ah oo musharaxiinta ah oo mucaaradka ah baa warqad qoraya ayagaa u geynaya beesha caalamka ayagaa le nacaaya ayagaa le nacambaareeya ayagaa le nadiida marka nin haddaad tirahdo war sidaa idhe wuu ku dhihi aniga maanta haddaa tirahdo maantoo dhan cay waa ku caayaya marka wax kasta oo soomaali ku dhaca mid soomaaliya unbaa u sababa hadeer dalku waa nabad waa kaas la kala shaqaysanayo waa kaas hog isdhex marayo dhibaatada ilaahay baa naga saarayo ilaahay aan cuskano bil ramadaan baa gugu jiraa laakiin dowladda ha la raaco dowlad xuri dowlad la-aan bay dhaantaa anu taasaan ku talinaya adeerow hadal dalab le iyo kii dantooda dadweynuhu way kala garanayaan hadalkaasi inuu hadal dalab le yahay dadweynuhu waa garanayaa dadweynuhu waxay doonayaan nabad dadweynuhu waxay doonayaan isku duubni dadweynuhu waxay doonayaan dowlad marka ninka yidhi maanta cashuurta yaan la dhiibin yaan la bixinin nin kale berri markuu asagoo xukuma yaa cashuur hadduu asaga xil qabto yaa cashuur siinaya marka kaasoo kale waxaa la yidhahdaa iska hadlow inay gire magaran isagaa baa iska hadlay nin afxumo ku hadlayn afxumona baa la yidhi alla wax kaagama tarsan nabadna waa kaa geysaa wuxuu la mid yahay ragga sidaas li ragga beesha caalamka waraaqaha u geynaya ee gaalada inta u geeya le nacaaya dowladda soomaaliya soomaalida caaya nacambaareeya nacuna qabateeya dad kale buu ka mid yahay shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba midnimo inay gacmaha isqabsadaan ilaahay ugana ay tala saartaan baan ugu baaqaya gobolka banaadir dadka ku noolla waxaan ugu baaqayaa khaasatan si gaara ninka xabadfida meel uga soo wada jeeda saasaan leeyahay nin qabiil ha ku raacina carruurtiisii fogaystay dadkiisii iyo xaasaskiisii fogaystay lacag doona doonaya dhiiggiina inuu kursi ku helo
si kastaba shacabka gobolka banaadir ayaa si aada loogu baaqay inaysan raacin hadallada mucaaradka dowladda dhexe sheegeen in ay kasoo horjeedaan midnimada iyo jiritaanka soomaaliya waxaana hadalka xildhibaanka waa mas-uulkan uu kusoo aadaya iyadoo labiiyo tobanka bishan qaraar ay saxiixeen golaha shacabka ay si aada uga soo horjeedeen maamulada puntland iyo jubbaland beesha caalamka iyo weliba siyaasiyiinta sida aadka u dhaliishan dowladda dhexe haatan uu hogaamiye farmaajo waxaana warar qaar ay sheegayaan in xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maalinba maalin ka dambeysay ay tahay mid aada u liidatay iyadoo sii xumaanayso waxaana uu kala sheegay in soomaaliya haatan ay gasho marxalad kale oo kala guur ah waxaana la sheegay in haatan beesha caalamka ay wado dadaalo sidii mar kale isugu soo dhoweyn lahayd madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaashii hore ee dalka waxaana uu labada hadda qorshe laisugu keenay madaxda dowladda federaalk uu hogaanka u haya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa mar kasta ay la fadhiistaan maxamed cabdulaahi waxauu shirkooda kusoo dhamaada mid natiijo la-aan ah iyagoo isku madhadhalaahay heshiiska doorasho ee soomaaliya qaar ka mid ah mm, maamul goboleedyada dalka sida galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed ayaa ka niyijabay xaaladda siyaasadeeda soomaaliya waxaana dib ugu laabteen magaalooyinkooda baydhabo iyo weliba jowhar iyo weliba magaalada dhuusamareeb waxaana ay haatan muqdisho joogo galmudug iyo qo- maamulo qoorqoor iyo weliba hirshabelle cali guudlaawo ah xilli baydhabo uu ku sugan yahay hogaamiye lafta gareen oo koonfur galbeed maamula waxaana hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland markii uu ku dhammaaday fashilka shirka muqdisho ay guryahooda dib ugu laabteen garowe iyo kismaayo iyagoo halkaa waa garowe iyo kismaayo iyagoo halkaasi ka wada shirar kala duwan oo gogol xarow arrimaha looga soo hadlay magaalada muqdisho ee cashirka iyo magaalada muqdisho u dhexeeyay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka ee ka soconayay tendhada afisioni ee magaalada muqdisho maamulka jubbaland ayaa taageeray warmurtiyeedka labayo labaatanka bishan kasoo baxay shirka midooda amniga ee midooda waa shirka golaha midooda africa maamulka jubbaland ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan go-aanka kasoo baxay shirka dhowaan ay magaalada adisababa ee caasimada etoobiya ku yeesheen golaha amniga iyo nabadeynta midooda africa ay uga hadlayeen xaaladda guud ee soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyey go-aanka midooda africa ay ka mid ahaayeen inay cambaareeyeen ah, qaraarkii muddo kordhintii shacabka ay sameeyeen hay-adaha kala doonaya dowladii oo ku baaqa in dib loogu laabto wadahadallada la xiriira arrimaha doorashooyinka soomaaliya jubbaland waxay soo dhaweyneysaa dadaalada saaxiibada caalamka ee soomaaliya iyo warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka golaha amniga midooda africa labayo labaatanka bishan abril laba kun labaatan iyo kow waxaana aaminsanaha in heshiiska doorashada sebtembar toddobiyo tobankeedii ay tahay wadada ugu macquulsan ee lagu gaari karo doorasho lagu kalsoonaan karo ayuu yidhi war qoraala ka soo baxay maamul goboleedka jubbaland jubbaland ayaa waxay ka mid tahay maamulada labadaa sida aadka u cambaareeyay muddo kororsiga golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha kala duwana dowladda iyagoona si aad uga soo horjeed muddo kordhintaas waxaana qaar ka mid ah shacabka muqdisho ay ugu baaqeen hogaamiyaasha maamul goboleeda puntland iyo jubbaland siyaasiyiinta mucaaradka in gebi ahaanba dowladda federaalka soomaaliya cadaadis ku saara canshuuraha lacagaha ay dhiibayaan waxaana inta badan qodobadii kasoo baxay shirka magaalada muqdisho ee amnigii nabadaynta midooda africa ee kasoo horjeesta ummadda soomaaliya iyadoo sheegtay in qodobadaasi ay ahayaan kuwa aan waaseynayn dastuur ama ay ku dhacanto dowlad shalay kulan uu ku qabtay magaalada muqdisho horsaxaaf waa shalay shir jaraayad uu ku qabtay magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dubba ayaa waxauu kala hadlay arrimaha xaaladda iyo weliba soomaaliya iyo weliba garaar ka soo baxay golaha amnigii iyo nabadeynta midooda africa isagoo xukuumadda si aad uga soo horjeesatay iyadoo sheegtay in qodobadaasi ahaayeen kuwo wax u dhimaya madax banaanida soomaaliya iyo jiraan iyo jiritaanka soomaaliya iyadoo si aad uga soo horjeestay qoraal iyo weliba murtiyeed ka soo baxay golaha nabadeynta iyo midooda africa waa golaha amnigii iyo weliba nabadeynta midooda africa waxayna si aad ugu dhaliyeen dowladda federaalka soomaaliya in ay warmutiyada ay soo saareen dhowaan ay si aada u qaadaceen dowladaha jabuuti iyo kenya ayaa si aada loogu dhaliilay inay ka dambeeyaan warqadda ka soo baxday yaa- waa shirka midooda golaha amniga iyo weliba nabadda mi- waa nabadda midooda africa kaasi oo lagu cambaaraynayay qariirka qaraarkii labayo tobanka bishan oo ay ansixiyeen golaha sharci dejiyaasha dalka ahna xildhibaanada dalka guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhan war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinay anigoo anas maxamed soomana maxamed aqal fafar sameynaya doorka iyagu seego dib waxay uga daalcan karaan simbani yuusa nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaayo انا شليا امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديان دار haye وحنا مقلا سيمبا وقريجها سيمبا سيمبا ذا محبني idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii oo ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshada ay u adeegtaa waa aslaax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday ii dhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.
dhammaan waxaa laga codsanayaa dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka arraxmaan oo bilow ah bismillahi raxmaan raxiim alla wuxuu leeyahay wa tacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan samafalka iyo